dalka maleeshiya gaar ahaan magaalada kuwalalambuur boqolaal arday soomaali ah ayaa sanad walba ka qalin jibisa jaamacadaha dalkaasi haddaba arday badan waxaa jira oo saameeyey cudurka covid sagaali toban dhanka waxbarashadooda iyagoo dhowaan gaaray dalkaasi maleeshiya waxaa ka mid ah fartuun cabdirasaaq maxamuud bal marka hore goorme ayaa timid dalka maleeshiya goormeese ayaad ku biirtay jaamacadda hadda aad ka qalin jibisay bismillah aada baa idiin salaamaya walaalo dhammaan idaacadda iyo khaasatan adiga ibraahim ahaana waa ku salaamaya haddaa su-aasha ay weydiisay u gudagalo malaysia waxaan imi two thousand o eight two thousand o eighteen july nineteen baan imi wadankan malaysia safarkayguna wuxuu ku saabsanaa safar waxbarasho marka halkaasaan kasii watay safarkayga waxbarasho saasaana malaysia wey waa tahay maxaad baratay marka walaalo waxaan ka diyaariyey wadankan shahaadada heerka labaad ee master degree anoo baajkaygiina kusoo qaatay wadankayga hooyo ee soomaaliya khaasatan puntland magaalada boosaaso malaysia waxaan ka bartay master baan ka diyaariyey oo facultyga strategy human resource management facultygaas maxaad ku jeclaatay haddii aad dhegeystayaashaad u faahfaahayso xaqiiqdii horta anoo markii horena bilayay inuu ahaa yani filayay inuu ahaa jaanisyada wadanka ka banaan oo marka loo eego dhanka baahida yani dadkeena dalkeena soomaaliyeed wuu u baahan yahay markaa eegtid xagga shaqooyinka fursadaha haddana wuxaan usii doortay oo bointigayga labaad ahaa wuxuu ahaa wuxuu relative la noqday maadooyinkii aan maadaama anigu aan xagga baaj kusoo dhamaystay yacni fursadaha jaamacadaha malaysia markaan xulanayay maadooyinkii relativeka la noqday oo yani xidhiir la yeeshay waxbarashadeydii hore buu aada ugu dhawaa marka anigana joycekayga aada buu ahaa marka saasaan ku doorta marka ma kuu muuqataa in kuliyadaas hadda aad dhamaysay baahideeda dalka ay ka jirto run ahaantii horta ma badna fursadahaasi oo wadankii maaha yani sida wadamadan kale horu maray hadda for example malaysia haddaan soo qaato maadada strategy h r m yani qiimo weyn bay ugu fadhidaa xitaa maadooyinka qaar way ka qaalisan tahay oo managementiga dhexdiisa ah way ka qaalisan tahay oo macni iyaga aada bay important ugu tahay aadna way u tixgeliyaan maadada oo maadooyinka ay qiimeeyaan bay kamid tahay laakiin wadankeenii soomaaliyeed soomaaliya yacni sida wadamadan kale looma qiimeeyo laakiin waxaa isku dayeynaa inaan noqono dadka yacni management-iga la yimaada maadaamay tahay tani xeeladejinta khayraadka iyo maamulidda khayraadka bini aadanka oo yacni meel kastana ay basic ka tahay intaas arrintaa laga bilaabo marka run ahaantii waa rajaynaya waxyaabo qaarna hadda waa lagu baraarugsan yahay in horena aan usii wadno aniga iyo dhalinyarada soo baratay maadooyinkaas oo kale maadaama hadda aada dhamaysay maxaa kuu qorshaa marka halkana sii joogaysaa mise waxaad rabtaa inaad dalkii dib ugu laabato walaal aada baa umahadsan tahay horta wadankan safarkayga wuxuu ku saabsanaa waxbarasho only then waxaan aaminsanahay hadafka inaan gaadhay oo yacni maalmihii hadda lasoo dhaafay aan ka graduate gareeyey haddana waxaan safar u ahay waddankaygii hooyo oo u laabanaya waana aaminsanahay fursadahaas inaan ka faa'iideysan doono ama ummadda uga faa'iideyn doono labada dhanba wixii aan bartayna aan bulshadeeda dib ugu celin doono anigana aan khibrad iyo experience kasii heli doono bractice garayna doono oo practical u qaban doono waxyaabihii aan theoryga ku barta intii aada baranaysay kuliyaddan dabcan waxaad ku soo aaday xilligii coronaviruska adduunyadan uu saameeyey sidee waxbarashadaada wax u gaarsiiyey arrintaas alxamdulilah horta cudurkan markii uu yimi wadanka malaysia maadaama uu ka bilaabmay china oo isla asia oo wadan aada daris uga oo aada ugu dhow markiiba wuu soo gaadhay wadanka malaysia hase ahaatee waqtigii loo lockdownka la galay maadaama uu yahay wadan development oo horumarsan wadankan yacni hakad yari wuu galay laakiin wax badan oo gaabina ma gelin markiiba waxbarashadii waxaa loo gediyey oo yani loo bedelay systemka online-ka ah awelna wuu jiray systemkaasi laakiin si oo full aba waxaa loogu bedelay waxbarashadii oo dhan inagoo guryaha joogna inaan casharadii halkaa ku qaadano oo runtii yani jaamacaduhu noo dadaalayeen service dheeraada maadaama ardaydii la dareemayay inay iyagoo haddana banaanka kaimi oo dad foorya ama ardayda u badan tahay haddana barnaamijkan uu wadanka ku cusbaa in waxbarashadiisi online loo qaato aan face to face jaamacad iyo kalsahan loo iman marka markaan ee qiimeeyo macnihii waxaanba aaminsanahay face to faceki inuu nooga sii janis iyo service dheeraada aan ka helnay markii oo coronavirus yimi onlineka naloo bedelay waa tahay ugu dambeyn maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee soomaaliyeed iyagoo aan aada ugu dhaadhacsanayn kuliyaddan adigoo aada ka baxday ahaantii gabdhaha soomaaliyeed guud ahaan horta inta waxbaratay waa unbaliyeynayaa gabadh waxbaratayna waa bulsho waxbaratay oo way ka qiimo badan tahay yani wiil gabadha waxbaratay way waa hooyo ummad badan bay bedeleysaa macnihii waa waa ka jaanis badan tahay waana ka horumarinaysaa bulshada inta wiilku qabanaya in ka badanna inay qabanayso gabadhu waa aaminsanahay balse dardaaranka aan gabdhaha soomaaliyeed u reebaya waxay tahay in wax la barto la dadaalo xagga managementigana dumarka ku ammaansan dumarkaana yani arrintaa ku horeeya inay ku dadaalaan xagga yani maadooyinkan oo kale inay bartaan waa yani maamulidii bini aadanka khiraadkii systemkii yani maadaama iyaguba yihiin dadka ugu horeeya oo systemka gacanta ku haya si guud in ay maadooyinkaa bartaan oo focuska saaraan oo isku dhiirigeliyaan inay waxbarashada ilaa iyo heerka saddexaad sii wadaan aad ayaad u mahadsan tahay fartuun cabdirasaaq maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka baratay dalka maleeshiya islamarkaana hadda ku sugan magaalada kuala lambuur rajaynaysana inay dib ugu laabato dalka soomaaliya